waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali
furitaanku qoysku waa wax xanuun badan in la kala tago wakhtigan oo lagu jiro faafka coronavirus xaaladda way uga sii dari kartaa waxaase ugu daran caruurta iyo sida labada waalid u wadaagi karaan xanaanayntooda cilmi baaris dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in shacabka australia ay afartan iyo shan milyan oo doolar ku bixiyeen araajida furitaanka sidoo kalena saddex dhibic toddoba bilyan oo doolar ay uga baxday qarashada la siiyo qareymada matalaya labada qof ee ishaysta ku dhowaad lixdan boqolkiiba waalidiinta ayaa walaac ka muujiyey saameynta furitaanku ku yeelanayo caruurtooda ma jiraan qoys ku talagalay in guurkoodu burburo markii ay isguursanayeen laakiin xanibaadaha iyo guryaha oo lagu xiran yahay oo ka dhashay covid nneteen-ka ayaa adkeyn kara nolosha qoyska gaar ahaan marka aysan labada qof ee isqabay aysan sinayn sida laga soo xigtay madaxa relationship australia garabkeeda victoria anastasia benayoteris haddii haweenta aan la ixtiraamayn oo laga sugo dhammaan howlaha guriga oo dhan oo ay ku jiraan caruurta oo dhanka online-ka wax ku baranayso sidoo kalena haweentu ay dareemayso inay xabsi ku jirto aysanna helayn taageerada iyo caawimaadda ay u baahan tahay ayay tiri banayotidis ayaa sheegtay in khilaafka soo kala dhexgeli kara qoyska ay u badan tahay inuu yimaado inta lagu jira faafka covid nneteen ee reerku ku burburo mararka qaarna gacanka hadal isu bedeli kara waxaa lagama maarmaan ah ayay tiri in haddii qoysku daruuf noocaasoo kala gala inuu waco hal sideed eber eber toddoba saddex eber toddoba saddex labo ama waco ayay tiri eber eber eber haddii nolosha qofku ay khatar ku jirto ama aad xaalad xun gasho florencia cruz montalvo oo ah qareemad ka tirsan legal aid new south wales oo u qaabilsan arrimaha qoyska iyo qaxootiga ayaa sidoo kale sheegtay in qoysas badan ay doorteen inay kala tagaan inta lagu jiro faafka covid nneteen maadaama ay kordhayeen dadka xiriirkoodu burburay waxaa sidoo kale sii badanayay kuwa isku dayaya inay meelo kala duwan degaan oo guriga ay ka guuraan daraasad dhowaan la sameeyey ayaa muujinaysa in dadka australia ay lacag gaaraysa afartan iyo shan milyan oo doolar ku bixiyeen araajida furitaanka saddex dhibic toddoba bilyanna ay ku bixiyeen qareemo panayotiris ayaa kula talinaysa dadka kala tegaya inay doontaan cid dhexdhexaadisa si ay uga baaqsadaan qarash fara badan oo ka baxa waxay sheegtay in halkii maalin oo aad maxkamad tagto ay kaaga bixi karto kumanaan doolar marka dhexdhexaadintu waxay kaa baajinaysaa ayay tiri madax xanuun badan ama dhibaato sidoo kalena waxay kuu badbaadinaysaa lacag badan haweentan ayaa sheegtay in inkastoo dhexdhexaadintu aysan u shaqayn karin dadka khilaafkoodu aada u sarreeyo marka colaad dheeraada ama gacanka hadal uu dhex maro laakiin dhexdhexaadintu faa'iido badan ayaa ugu jirta ayay tiri labada qof inay si wanaaga ugu kala baxaan waxaan aada ugula talin lahaa ayay tiri qoysaska kala tegaya inay ka qayb galaan dhexdhexaadinta si ay u xaliyaan arrimaha ka dhexeeya ayna ku heshiiyaan aragtida iyo xanaanaynta caruurta ayna ku qaybsadaan wixii hanti iyo lacaga oo ka dhexeeyey inkastoo guurkaaga oo burburaya ay tahay go-aan weyn oo qofka noloshiisa saameynaysa daraasadda ayaa sidoo kale lagu ogaaday in sagaashan boqolkiiba dadka kala tegay ama isfuray ay niyaddu u degtay ama ay la qabsadeen nolosha kadib kala tagii montalvo ayaa sheegtay in qarashka lagu bilaabayo nolol cusub ay tahay walaaca ugu weyn ee ay qabaan dad badan oo kala tegaya daraasadda ayaa sidoo kale muujinaysa in kalabar dadka kala tegaya ay qabaan walaac dhaqaale oo ka dhashay kala tagga ama furitaanka montalvo ayaa intaa ku dartay ayaa intaa ku dartay in go-aanka inta badan uu yahay in inta badan dadku ay qiimeeyaan in qofku dhaqaale ahaan noolaan karo haddii uu xiriirka jaro If you're moving out, you need to think about the rental accommodation that you're moving out to, if that's what you're going haddii aad guriga ka baxayso waa inaad ka fakarto halkaad degi lahayd oo kiraysan lahayd waxaad u baahan tahay lacag dabaaji ah oo gaari karta kun iyo lix boqol oo dollar waa inaad ka fakarto inaad iska bixin karto kirada iyo in kale haddii dhibaato dhaqaale ku haysato montalvo ayaa ku talinaysa in qofku la hadlo ama la xiriira centerlinki oo ay weydiiyaan inay xaq u leeyihiin in kirada laga taageera iyo in kale ama ay la hadlaan adeegyada guryaha dowladda ee gobolka qofku degan yahay montalvo ayaa sheegtay in xanibaadaha awgeed dadku aysan meeshay doonaan tegi karin taasina ay saameyn ku yeelan karto halka ay waalidku go-aansadaan inay degaan marka ay kala tagaan waxay sheegtay in dhibka ugu weyn uu yimaado marka mid ka mida waalidiintu uu u guuro gobol kale oo caruurta uu geeyo dadka haysta ogolaansho maxkamadeed inay caruurtooda ku arkaan ayaa laga cafiyaa xanibaadaha gobolada iyadoo ku xiran hadba gobolkaasi to parents who have recently separated, it's very unlikely that they'll have waalidiinta dhowaan kala tegay uma badna inay haystaan warqad maxkamadeed oo ay caruurta ku arki karaan haddii heshiis afka ah idinka dhexeeyo waxay u badan tahay inaan laguu ogolaan inaad xadka ka gudubto marka waxaa dhici karta inaadan caruurtaada u tegi karin marka dariiqyo kale waa inaad telefoon ama dhanka fiidiyowga kula hadasho oo kula xiriirto saddex meelood labo dadka ay qoyskii kala tageen ayaa sheegay in dhibka maskaxeed ay ahayd qeybta ugu adkayd ee ay ka soo mareen kala tagga ama furitaanka waxaa si aada loogu dhiiragelinayaa dadka dhibaatadu ka soo gaartay inay taageero xirfadley ah raadsadaan mararka qaarkood ayaa la yidhi waxaa jiri kara sababo saxa oo ay ka mid yihiin rabshada qoyska ama labada qof oo aan isku faraxsanayn oo isu adkaysan kari waayey inay taasi keento in la kala tago montalvo ayaa sheegtay in haddii guurku uusan shaqaynayn ay lagama maarmaan tahay in laga gudbo caqabadaha dhaqan si qofku naftiisa uu u badbaadiyo oo ammaankiisa iyo noloshiisa uu mudnaanta koowaad siiyo kana baxo xaalad walaac iyo kelinimo ah montalvo ayaa sheegtay in waqtigaas adag ee furitaanka haddii aad taageero raadsan weydo ay ka dhalan karto caqabado ay ku jiraan inaad awoodi weydo inaad xataa caruurtaada xanaanayso your mental health as a parent can impact your children's own mental health and well-being. If you don't caafimaadkaaga address maskaxdu mental wuxuu saameyn karaa caafimaadka maskaxda caruurtaada haddii aadan wax ka qaban caafimaadkaagana waxaa dhici karta in hay-adaha caruurta difaaca ay soo farageliyaan arrinta dr andrew fuller oo ah dhakhtarka xanuunada maskaxda ayaa sheegay in waalidka looga baahan yahay inay ula dhaqmaan waalidka kale si ixtiraam leh haddii xataa daruuftu ay adag tahay haddii aad si fiican ula dhaqanta waalidka kale ayuu yidhi caruurtana way u fiican tahay haddiise aad eedayn iyo cidda qaladka leh aad maalin walba wado caruurta arrintaasi way saameynaysaa waxaa la rabaa inaad ka ballan qaado caruurta oo aad hubiso in wax walba ay hagaagayaan haddii aad doonayso inaad tala caafimaad hesho wac hal saddex eber eber saddex lix afar laba toddoba toddobo ama booqo relationship australia haddii aad rabto talooyin dhanka sharciga ahna la xiriir legal aidka gobolkaaga haddii aad wajahaysa rabshada qoyskana wac hal sideed eber eber toddoba saddex toddobo toddoba saddex labo haddii noloshaadu ay khatar ku jirtana dabcan wac eber eber eber haddii aad u baahan tahay taageero dhanka turjumaadana waxaad wici kartaa hal saddex hal afar shan eber
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhegayso apple podcast google podcast spotify ama meel kasta oo aad podcastigaaga ka hesho